عريس الجيل يوم ولاني الكرم مغناقه معاريك الجيل يوم ولاني الكرم مغناقه
waa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo hadda ay kale aad nooga barateen
waa hagaa galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waraaqo tiro badan ayaa toddobaadkan la soo gaadhay dad badan oo weliba u badan dadka maraykanka aroosyadooda iyo meheradoodu ka dhaceen ayaa hortayda yaalla talowmo waxaa lagu soo beegay aroosyadan tirada badan munaasabadii tanksgivinka amaba ciidda loo yaqaano mahadnaqa ibraahimow haddii aan warqadan ku bilaabo waa maryan cali fallaax iyo odageed iyo caruurtoodii sacdiye xuseen maalin iyo odageed iyo caruurteediiyo xaawo maxamed jimcaale odageed iyo caruurteeda iyo laymuun cabdulle iyo odageed iyo caruurteeda iyo shamse muxiidiin iyo odageeda iyo gabadhooda faa'iisa baalayli iyo nimco dafrey iyo odageed iyo caruurteeda iyo aniise xasan suudi iyo odageed iyo caruurteeda iyo axmed shiikhdoon iyo caruurteeda iyo farxiye cabduqaadir iyo odageeda iyo caruurteeda iyo faa'iisa axmed odageed iyo caruurteeda baa soo raaca iyo maka hadaafow iyo odageed iyo caruurtooda iyo saciida cali falaax iyo odageeda muqbil cabdiraxmaan yebrow iyo eliyaas cabdiraxmaan yebrow iyo soomaaliya cabdiraxmaan yebrow iyo kowthar cabdiraxmaan yebrow dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan virginia edmonton oo canada ah iyo meelo kale waxay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan iqra muuse abtiyow iyo xuseen cabdiraxmaan guulwade meherkoodu wuxuu ka dhacay khamiistii toddobaadkan ee bisha noofembar ahayd sideed iyo labaatanka gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaan leenahay ilaahay arooskaasi ha ka dhigo kii lagu baraaro bashbash iyo barwaaqa iyo ubad khayr qabana lagu kala helo dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray habaryar deeqo maxamed siyaad iyo waxa ay yidhaahdeen habaryar hodan maxamed siyaad iyo abtidiiriye maxamed siyaad iyo raage maxamuud jaamax iyo xaaskiisa saxare cabdiraxmaan iyo dayib maxamuud sheekh iyo sharaf xuseen kulmiye iyo cabdi geedi dabay iyo cabdicasiis badmaciye iyo maxamuud xirsi iyo bashiir duuduub iyo cali siciid suudi cali konte iyo haaruun siciid suudi dhammaantoodna waxaay joogaan virginia iyo ha ka tegana bay yidhaahdeen nimco axmed nimko oo reer minnesota waxaana ay tahniyad kal iyo laaba hawad u marinayaan iqra muuse abtiyow iyo xuseen cabdiraxmaan guulwade oo meherkoodu khamiistii bisha novembarna ay ahayd siddeed iyo labaatanka waa duraade ka dhacay virginia dalkan maraykanka waxaana ay eebbo ugu barayaan nolol aayatiin wacanle aamiin allaha aqbala ee warqadanna waxaa naga soo gaadhay ibraahimow intaynaan dhinaca heesaha gelin hooye xabiibo jimcaale siyaad iyo abowa cabdiqaadir axmed cabdille oo ku magac dheer waxaa layidhi burash iyo xaaskiisa faa'iso iyo aamine axmed cabdille iyo arda axmed cabdille iyo xalime axmed cabdille iyo xasan faarax cabdille iyo faarax cali cabdille iyo dhammaan caruurahooda iyo xaasiskooda iyo sayaashooda baa la socda waxaa kaloo soo raacda nasre cali cabdille iyo saygeed iyo caruurtooda iyo maryan maxamed ibraahim iyo timiro jimcaale siyaad iyo hooye muumino jimcaale siyaad iyo hooye maryan jimcaale siyaad iyo abtiyo cabdulaahi jimcaale siyaad iyo abti waxaa layidhi xuseen jimcaale siyaad iyo dhammaan caruurta ay dhaleen abaayo khadiija soo raacda iyo muxubo macalin axmed iyo aamine macalin axmed iyo sahre xuseen iyo caruurteeda iyo binto cabdi dhaqane iyo faadimo cabdi dhaqane iyo aasiya cabdi dhaqane iyo dhammaan caruurteeda dadkaasi tirada badan hambalyiyo bogaadin waxay u dirayaan cabdulaahi cali aadan iyo xaaskiisa abshiro axmed cabdille meherkoodu wuxuu ka dhacay xerada ifo ee dalka kenya arooska iyo aroosadana waxay kala joogaan baa layidhi canada iyo maraykanka allah isku kiinsoo ururiya baanu leenahay arooskaasina aqalgalkii kheyr qaba allaha ku gaadhsiiyo meherkaasi dhinacii heesaha ibraahim oo inoo soo qabo heesta koowaad kusoo dhowaada heesta habboon iyo fanaanka cabdulqaadir jubba
cirkuu kaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi iyo duuqii rasmi uu u soo baxay ramadka geliyo rihiyo lodoo dhalay mugtii webiga jooha idaha ay daaqaan ramadka geliyo rihiyo lodoo dhalay mugtii webiga jooha idaha ay daaqaan sida loogu reeyaan habboon ku riyaaqayo naftaad raali keenisee sida loogu reeyaan habboon ku riyaaqayo adaa ii rafiiqee intaan dul joogo rasaadu habboon ma rabo habboon kalee dacad kaaroonay soo rucday ada rasmigii ruuxeeyaye arrintan dul joogo raastaadu habboon ma raabo ruux kale dacad kaaroonay soo rucday ada rasmigii ruuxeeyaye
waa hagaag intaa haddaynu kaga nimaadno heestaasi dhinacii waraaqaha ayaan jeclahay mar kale inaynu ku noqonno ibraahimo warqadda waxay naga soo gaadhay hooyo luul ducaale yuusuf iyo aabba mukhtaar daahir iyo aabba yuunis cali nuur iyo caruurtiisa iyo waxaa layidhi muxidiin cabdiraxmaan cusmaan iyo ayaan mukhtaar daahir iyo maxamed mukhtaar daahir iyo weriye cabdirasaaq cali cabdi silfar weriye iimaan maxamed jaamac iyo weriye jaamac cabdiraxmaan axmed iyo weriye fartuun cabdiraxmaan cabdile iyo weriye nawaal cali ceed baa layidhi iyo faadumo axmed gaashaan iyo weriye faadimo yuusuf taxader iyo weriye xaliimo sacdiye cabdilaahi iyo weriye aamina ladan axmed cali iyo weriye maxamed jaamac faarax iyo weriye shiina cabdi axmed iyo weriye cabdiraxmaan xaaji iyo weriye maxamed laki iyo weriye maxamed cabdi jabre abahlaydi iyo siciid cabdilaahi kulmiye iyo qase maxamuud sahal iyo axmed caanageel iyo agaasime maxamuud cabdi dhammaantood waa weriyayaal iyo weliba agaasimahaasi waxaa soo raaca mustafe cabdicasiis dhammaan bahda warbaahinta gobolka mudug iyo sidoo kale bahda warbaahinta soomaaliyeed bay idhaahdeen hambalihii bogaadin iyo duca waxay hawada u soo marinayaan weriye maslax mukhtaar daahir iyo xaaskiisa marwahoodo aadan ducaale oo toddobaadkan arooskoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ka dhigo aqalgal kheyr qaba oo ummad kheyr qabana ilaahay kala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo nuuro suge iyo hooyo salaado suge iyo abti mahad suge iyo abti bacafe suge iyo xafsu ciise cabdi indho deero iyo duniyo cabdi axmed degan iyo maxamed aadan ibraahim iyo xamdi aadan ibraahim iyo waxay yidhaahdeen maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa iyo gabadhooda axlaam iyo ayaan bashiir suge iyo galad neero iyo kaafi aadan ibraahim iyo hidaayo iyo waxay yidhahdeen daahir xasan samatar iyo xamdi caabi suge dhammaan reer maxamed suge oo kala jooga dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay hawad u marayaan siciid xasan samatar iyo ayaan axmed oo ku aqalgalay dalka britain waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan ayaana beed kaga baraynaa aamiin amiin allaha aqbala ee warqadda kalena waxaa naga soo gaadhay yaasiin xaaji maxamuud qoob cadde iyo xaaskiisa fadxiya xaaji fagaase iyo cabdifataax yaasiin qoob cadde iyo mahad yaasiin qoob cadde nimco yaasiin qoob cadde iyo mustafe xaaji fagaase iyo xaaskiisa ifraax siciid iyo sihaam mustafe xaaji fagaase iyo cabdiraxmaan mustafe xaaji fagaase iyo hoodo mustafe xaaji fagaase cabdikariim baajishe xaaji fagaase iyo xaaskiisa iyo dhammaan dad kale oo tiro badan waxay kala joogaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin hargeysa somalilan minnesota iyo virginia oo dalkan maraykanka ah taaniyad iyo bogaadina waxau dirayeen axmed cabdiqaadir xaaji fagaase iyo nuuro cabdilaahi cali oo horaantii bishan arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa ilaahay waxaan idinka baraynaa aqalgalkaasi mid kheyr qaba oo ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo waa hagaag codadka cabdijabaar al khaliiji iyo nimco yaasiin caraale
Thank you
soo gaadhay aabbe muuse abtiyow iyo hooyo dahabo sangaab iyo abtiyo maxamed sangaab iyo adeero cabdo abtiyow iyo adeero siciid abtiyow iyo habaryaro xaawo sangaab iyo habaryaro madiine sangaab iyo odageedii caruurteedii habaryaro maka sangaab iyo habaryaro shugre cadow iyo aweys sheekh ciise xaaskiisa iyo weliba waxaa la yidhi ilmahooda iyo khadiija maxamed cali iyo odaygeeda cabdiraxmaan sheekh ciise iyo wiilkooda haruun dhammaantood dadkaasi waxay kala joogaan virginia oo maraykanka ah iyo toronto iyo muqdisho soomaaliya tahniyadna waxay u dirayaan iqraa muuse abtiyo iyo xuseen cabdiraxmaan guulwade meherkoodu khamiistii toddobaadkan ay bisha noofembar ahayd sideed iyo labaatanka waa maalintii doraada ayuu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka mubad khayr qabaan lahayd kala siiya baanu leenahaa dhambaalkana waxau naga soo gaaray maxamed mukhtaar ibraahim iyo khaalid cabdixamiid iyo maxamed siciid iyo cabdixakiin mukhtaar iyo nimco mukhtaar ibraahim iyo nuurto cabdi ibraahim iyo xamdi cabdulaahi colaad iyo farxiyo cabdixamiid firdowse axmed iyo dhammaanba reer mukhtaar ibraahim iyo reer cabdi ibraahim waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan heestan ay la dhegeystaan cabdalla cabdi ibraahim iyo sacdiya samow cabdi oo ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin ducada xaggina le waaye aqalgalkiina ah in aad bashbashii barooqa kala kulantaan ayaana ibida kaga baraynaa wili caano gabriga caano aamiin allaha aqbalaa warqadana waxaa lagu soo bilaabay waan idin salaamaya dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha annaguna waanu idinka qaadnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa waxaanu hambalyo u diraynaa bay dhahdeen caruuska iyo caruusada oo kale ah cabdalla cabdi ibraahim iyo sacdiya samow cabdi waxay ku aqalgaleen magaalada muqdisho taariikhdu markee sagaal iyo labaatankii noofembar waxaana hambalyadan diraya dadka kale ah maxamed mukhtaar ibraahim iyo khaalid xamiid waa khaalid cabdixamiid iyo maxamed siciid iyo cabdixakiin mukhtaar iyo nimco mukhtaar iyo ibraahim waxaa la yidhi nuurto cabdi ibraahim iyo xamdi cabdi colaad iyo farxiye cabdi xamiid iyo fardowsa iyo dad kale oo tiro badan waxaana ilaahay uga baryayaan bashbash iyo barwaaqo iyo wadkhar qabayn ilaahay kala siiyo dhinacii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa heesta kalean idiin hayno dhegeystayaal waa laxow waxaa wadajir ugu luqeynaya axmed biif iyo nimco dareen
hurkiisa jacaylka naftaydii naftayda lulaaya oy labeenta dushaada maxaan maxaan maxaan maxaan leduwaay labeenta dushaada maxaan maxaan maxaan maxaan lidwaay
anaaba laftaydu inaynu lamaano libwaanu hano laabtaydu oo jeclaatay
dhurkiisa jacaylka naftaydii naftayda lulaaya oy labeenta dushaada maxaan maxaan maxaan maxaan lidwaay labeenta dushaada maxaan maxaan maxaan maxaan lidwaay
anaaba laftaydu inaynu lamaano libwaanu hano laabtaydu oo jeclaatay
maxaan laanu baxnay ladbaydayay howno labkaada dusheeda dushee
maxaan ambalitay ulaasimay dooha laxawna isaaqay laxawna isaaqay laxawna isaaqay laxawna isaaqay
ubaxley la daydayay howlow labkaada dusheeda dusheeda
maxaan ambalitay laasime dooho laxawnaysaqay laxawnaysaqay laxawnaysaqay laxawnaysaqay
bishanka jacaylka lixaadka lixaadka isaaray la leecay dartiisi miyaha miyaha miyaha miyaada layaha la leecay dartiisi miyaha miyaha miyaha
yaa salaam haye dahar nimco dareen iyo weliba axmed biif heestaasi intaa haddii aynu kaga nimaadno ibraahim inoo soo qabo warqadda gacantaada ku jirta dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray sacdiyo maxamed axmed iyo maxamed siciid xasan iyo saalax axmed ismaaciil iyo maxamed cali aadan iyo zahro yaasiin ismaaciil dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kale iyo laaba hawad u mariyaan shukri maxamed maxamuud iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir maxamed oo arooskood uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducaduna waa xaggeena waa hagaag aamiin baanu leenahay ugu horeyn waxaa halkan aanu ka salaamaynaa bay idhaahdeen ibraahim xasan daanduray garabay bay idhahdeen iyo sahre ciidla nuur waanu idinka qaadnay mid lamidna hawadaanu idiin soo marinaynaa intaa kadib annagoo kale ah hooyo nuuro suge iyo hooyo salaado suge iyo abtiyo mahad suge iyo abtiyo waxaa layidhi bacaafe suge iyo xaafse ciise cabdi indhadeero baa layidhi iyo duniye cabdi axmed degan iyo maxamed aadan ibraahim iyo xamde aadan ibraahim iyo weriye maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa axlaam iyo ayaan bashiir suge iyo galad neere iyo kaafi aadan ibraahim iyo hidaaye waxaa layidhi needo iyo daahir xasan samatar iyo xamdi caabi suge dhammaantood reer maxamed suge iyo dad kale oo tiro badan oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa kala jooga hambalyo bogaadin waxay gaadhsiinayaan boqorka iyo boqoradda siciid xasan samatar iyo ayaan axmed oo ku aqalgalay dalka britain waxaanay leeyihiin aqalgalkiinaasi ilaahay ha idinka dhigo bashbash iyo barwaaqo si wada jira waxaa dhambaalka noogu soo qoray fatxa xaaji fagase iyo odageeda iyo caruurteeda iyo sahwaan maxamed xasan odageeda shariif jamaal shariif jacfar shariif iyo xasan shariif iyo qamar cali dirac iyo odageeda iyo caruurteeda iyo nimco shibin iyo odageeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen fadxiyo muuse iyo odageeda iyo caruurteeda iyo hana maxamed iyo odageeda iyo caruurteeda iyo ayaan cumar maxamed iyo xaliimo cabdulaahi dadkaasina waxay kala joogaan virginia toronto iyo atlanta waxaana ay taaniid kala ilaaba u dirayaan axmed cabduqaadir xaaji fagase iyo nuura cabdulaahi cali oo arooskood uu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo ayaan eebeeda kaga baryaynaa inaad kala kulantaan aamiin allaha aqbala ee warqadana waxay naga soo gaadhay cabdisalaan ibraahim cali iyo shaawul mursal ibraahim iyo cabdiwahaab geedi maxamed iyo cali liibaan daahir iyo xaatim aadan cumar iyo muumino muxidiin sheikh mukhtaar maxamed cabdiraxmaan iyo hooyo xabiibe maxamed axmed iyo cabdiweli maxamed xasan iyo yaasiin cabdisamed maxamed hani cabdisalaan ibraahim iyo burhaan yuusuf maxamed cabdiraxmaan ibraahim maxamed iyo balaya xaaji maxamed cusmaan iyo ibraahim maxamed yare iyo xasan maaday cumar cabdinaasir aadan cali iyo hodan waxaan shaawul mursal ibraahim iyo cabdiweli ibraahim maxamed cabdinaaser amiin maxamed dhammaan dadkaas waxay kala joogaan garowe boosaaso muqdisho nairobi south africa taaniyadna waxa u dirayaan aabe cabdifataax muxiidiin sheekh iyo hooyo nuurto cabdilaahi aadan wiilbaa uga dhashay gobolka baay gaar ahaana tows weyne baa layidhi taariikhdu markay ahayd labaatankii noofembar wiilkaas yar waxaa loo bixiyey cabdixakiim cabdifataax muxiidiin waxaan leenahay cabdixakiim yarow soo kor oo soo barbaar heesta kale aan idiin hayno waa codkii macaanaa ee fanaanka cabdisalaad beerdilaaashe dhaawac baygu yaallo
dhawacbaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo laftaa dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan igadhowhu igadhowhu iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhowhu iga dhowhu iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele
waa xagaaga cabdisalaad beer dilaacshe iyo heestaasi dhaawac bay igu yaalla intaa haddii aynu kaga nimaadno gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay warqado tira yar ayaa gacanteeda ku harsan ibraahimow warqadda waxay naga soo gaadhay hooyo sacaada cali barkhad iyo aabbo cumar maxamuud cumar cadde iyo dhammaan ilmo yuusuf faahiye iyo ismaaciil cumar iyo ubax cumar iyo habaryaro ruqyo budle xasan iyo caruurteeda iyo dhammaan ehelkaiyo asxaabta iyo waxaa la yidhi qaraabada hambaliya bogaadin waxau dirayaan maxamuud sheekh axmed iyo deeqa cumar cadde oo arooskoodu ka dhacay magaalada phoenix ee gobolka arizona ee dalkan maraykanka ilaahay waxay uga baryayaan inuu ka dhigo qoyskii isku baraaro ubad khayr qabana ilaahay kala siiyo aamiin allaha aqbalo dhambaalkan waxaa si wada jira noogu soo qoray brofesor yuusuf salaad iyo cabdinaasir macali nuur iyo maxamed xuseen ashraf iyo cali xaaji maxamed iyo saciid cabdulqaadir iyo maxamed cabdisataar iyo xuseen cali axmed iyo macalin azari dhammaan macalimiinta jaamacadda simad university ee magaalada muqdisho waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba hawadu u marayaan macalin cabdiraxmaan xasan xuseen degane iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa iqro cabdulaahi xaashi oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasna waxaa loo bixiyey zahra cabdiraxmaan waxaanay leeyihiin soo barbaar aamin ayaan leenahay allaha aqbalo warqadda waxay nooga timid ayayo xaajiyo xaliimo daahira qudciye iyo aabbo cabdiqaadir xaaji fagaase iyo hooyo fayse yuusuf iyo cibaado cabdiqaadir xaaji fagaase iyo hoodo cabdiqaadir xaaji fagaase liibaan cabdiqaadir xaaji fagaase xamda xaaji fagaase iyo ayaan cabdiqaadir xaaji fagaase iyo hoodo cabdiqaadir xaaji fagaase maxamed cabdiqaadir xaaji fagaase dhammaantood hargeysa ayay joogaan tahaniyadii bogaadina waxa u dirayaan axmed cabdiqaadir xaaji fagaase iyo nuura cabdilaahi cali horaantii bishan arooskooda wuxuu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo adii rajeynayna warqadan waxay naga soo gaartay maxamuud ibraahim cali iyo hibe aadan hared iyo samiiro maxamuud ibraahim iyo ramas maxamuud ibraahim iyo waxay yidhahdeen hidaayo aadan xareed iyo fartuun aadan xareed iyo suleeqo aadan xareed iyo hooyo faadumo maxamed xasan waxayna taaniyad kale iyo laaba u dirayaan cabdulaahi cali aadan iyo abshiro axmed cabdulle oo ku kala nool marayka iyo kanada oo meherkooda uu ka dhacay bay yidhahdeen xerada ifo ee dhadhaab ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin meherkiina guur kheyr qaba inaad kala kulantaan ayaana bid kaga baryaynaa amiin allaha aqbalo oo cabdilaahi iyo marwadiisana anaguna hambaliyataasi lamida ayaan u dirayna haddaanay bahda v o e warqadda dhinacayga ugu dambaysa ibraahimo waxay naga soo gaadhay hooyo sacaado cali barkhaad aabbo cumar maxamuud cumar cadde ilmo cumar caddo oo dhan iyo dhammaan ilmo yuusuf faahiye ismaaciil cumar iyo ubax cumar iyo ruqyo budle iyo odaygeeda iyo caruurteeda hambaliyii bogaadin waxa u dirayaan maxamuud sheekh axmed iyo deeqa cumar cadde arooskoodu magaalada phoenix ee gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayuu ka dhacay reerkii lagu nasto lagu nagaado wada jiro ee nabadgala allaha idinka yeelo dhambaalka ana gacanteeda ugu dambeeya waxau naga soo gaaray brofesor ibraahim cumar odawaa iyo cabdulaahi cumar odawaa iyo injineer ridwaan xasan cabdi iyo xamda xasan cabdi iyo cabdikariin xasan cabdi iyo cabdiqani xasan saciid iyo waxay yidhahdeen eedo farduus cabdi falag iyo eedo saado cabdi falag iyo shuun odawaa xandule iyo adeer maxamed odowaa xandule iyo doctor cabdiraxmaan cabdulaahi maxamuud waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad halkan uga diraan injineer jibriil cabdirashiid cabdiraxmaan iyo samiire axmed cali oo meherkood uu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin meherkiina nolol raaxo badan iyo guud qeyrqaba inaad kala kulataan ayaan eebeeda kaga baraynaa aamiin aamiin allaha aqbalo waa heestii ugu dambeysay ee aanu dhegeystayaasha kaga tegi lahayn ladnaan iyo coodka cumar cabdulle shooli inta aanu dhegeystayaal toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale kasii xiisa badan ku kulmi doono waa ibraahim daandure iyo sahre cidlo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
sida lahaga roob helay cusubkii ka laga cayray lala raacay indhaha arooskiinu laacay Ladnaan, ladnaan, ladnaan, ladnaan, ladnaan ku waray. Labadiis ku raagtee libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadiis ku raagtay libaantii ahaada sida layhir cadceedeed cirkoosaga ku larayahay lebabaystay subaxba arooskiinu laacay sida layhir cadceedeed cirkoosaga ku larayahay lebabaystay subaxba arooskiinu laacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadiis jecele libaantay ahaada ladnaan waaraay labadiis jecele libaan ii ahaada sida laahama logsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskiigu laacay sida laahama logsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskiigu laacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii ubad leh libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii ubad leh libaantii ahaada